wasaaradda walbarashada hidda iyo tacliinta sare dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba imtixaanka farsamada galanta qabatay ku dhowaada laba boqol konton iyo lix macalin haanaas oo lanka qabadahaya magaalooyinka shale muqdisho balcad dhuusmareeb baydhabo iyo weliba baardheere gudoomiyaha guddiga qabadowga macalimiinta ee wasaaradda walbarashada xasan macalin cali ayaa sheegay in imtixaanka farsamada galanta us-aya ko iyo codsadana dhammaan macalimiinta anfadheeti imtixaanka gudoomiye xasan macalin ayaa sheegay in imtixaankan us-aya kii qoraalka haye kureedna inta ee hangudubta marka lamaada laku qaado doona imtixaan kale oo afke se lanhubiya aqoontiis iyo walyaabo u saha dalbadi waxaa maanta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare farxad kale u ah inay maanta ay qaaddo imtixaan laga qaadayo macalimiinta u tartamayso inay wax ka dhigaan dugsiyada farsamada gacanta iyo dugsiyada xirfadaha ah imtixaan labaad oo kii hore saddexda kun ahaa oo kale inay maanta qaadayso oo looga fadhiyo magaalooyinka gobolka banaadir degmada balcad oo lagu galayo beeraha hirshabeelle iyo dhuusmareeb oo lagu galayo sinxanaanada xoolaha iyo farsamada iyo baydhabo oo lagu galayo dugsiga farsamada baardheere oo lagu galayo iyadana beeraha waxaa naga baaqatay magaalada dhobley oo iyada lagu geli lahaa xanaanada xoolaha iyo degmada baraawe oo iyadana lagu geli lahaa imtixaanka badda ah culumta badda ah oo diyaaradihii maaragtay tegi waaye darteed erboorka waqooyin oo diyaaradihii tegi waaye darteed insha allahu tacaala kuwaasna dib ayaa maaragtay laga qaadi doonaa marka garoomada la furo hadduu ilahi raalka noqdo marka imtixaankaas waa imtixaan oo ahaa dib la xayeysiiyey sidii kuwii hore oo kale saddexda kun la xayeysiiyey oo ay soo codsadeen musharaxiinta ka soo qalinjibisay kuliyadaha oo takhasuska ah macnihii qof kasta oo wuxuu uu dalbanayo waa inuu takhasuskiisii lahaadaa kadib dokumentigiyaa la soo hubiyey waxaa la marsiiyey nidaamkii kii hore oo kale waxaa la hubiyey dokumentiyadooda maanta marka waxaa imtixaanka u fariistay intii dokumentiyadooda la soo hubiyey ayaa maanta imtixaan u fadhiyay duulaairaa imtixaankan waa qoraalkii qoraalkii marka ay dhammeeyaan oo intii kusoo gudubto waa la sixi doonaa duulaairaa markii intii ku soo gudubta ayaa haddana waxaa laga qaadi doonaa interview markaas kadib ayaa lagu meelayn doonaa meelihii ay soo dalbadeen dalabkoodana wuxuu ahaa hadda wuxuu ahaa si khaas ah falowal qof walba meesha uu ka shaqaynayo iyo maadaduu uu maaragtay uu takhasuskiis yahay ayuu soo qortay taas ayaana insha allahu tacaala aan rajaynaynaa inuu inuu wax ka dhigo tirada guuda soo dalbatay oo oo xirfadda waxay ahayd lix boqol iyo iyo wax la jiray ahayd inta soo dalbatay hadda imtixaanka waxaa usoo gudubtay oo dokumentigodu sax noqday laba boqol iyo konton iyo lix musharax maanta marka waxaa imtixaankan u fadhiisanaya laba boqol iyo konton iyo lixdaas macalin marka laga reebo tiimkii usoo baxay ama kooxdii usoo baxay degmada baraawe iyo degmada dhobley laakiin inta kale imtixaankaas maanta ayay u fadhiyaan hadduu ilahi raalka noqdo kadibna waxaa laga qaadi doonaa inta soo gudubto waraysi afka ah imtixaan afka ah laga qaadi doonaa kadibna waxay geli doonaan tababar kooban oo loola siin doono qaybta waxbarashada maadaama ay iyagu ay ahaayeen dad xirfad soo bartay aysan ahayn macalin waxaa loo tababari doonaa macalin waxay qaadi doonaan maadooyinka waxbarashada ay qaadan doonaan kadibna insha allahu tacaala waxay ka shaqogeli doonaan meeshii maxaa yeelay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa farsamo in xoogga la saaro dugsiyadii farsamada qorshaha waxay in la furo laba iyo toban dugsi oo farsamo ah sanadkan hadduu ilahi raalka noqdana saas loo sii kordhay maxaa adduunka maanta wuxuu u jeestay in in farsamada uu horumarka waddanka uu ku dhismaa insha allahu tacaala waana la soo kordhin doonaa maclimiin dambe oo la qaadan doono saddexda kuna oo hadda aan rajaynayno in la qaad sanadkanna qayb badan waxaa lagu dari doonaa dugsiya farsamo hadduu ilahi raalka noqdo marka aadaad umahadsantihiin insha allahu tacaala jasaakum allah khayr assalamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu